أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد wclaa aalihi waasxaabihi ajmaciin amaa bacdu waxaan soo haynay tafsiiru suurati almaa-ida waxaa noo soo dembeeyey aayadihii allah subxaanahu watacaala uga soo hadlay axkaamta ku saabsan qofka muxrimka ah in laga xarimay inuu ugaarsado ugaarta beriga ee loona ogolaaday ugaarta badda inuu ugaarsado axkaamtaas baa noo soo dambeysay alla marka wuxuu leeyahay halkanna xugun kaloo muhim ah xikmad badanna ay ku jirto uu alla subxaanahu watacaala uga hadlayaa alla wuxuu yidhi jacala allahu lkacbata albeyta alxaraama qiyaama linnaas jacala allaahu alla waxa uu yeelay alkacbata kacbadii wuxuu ka yeelay albeyta alxaraama beytkii xurmada lahaa wuxuu ka yeelay qiyaaman mid u toosan oo hagaajiyo u taagan linnaasi limasaalixi nnaasi dadka masaalixdooda ku taagan oo hagaajinayo oo u toosan ayuu alla ka dhigay kacbada washahra alxaraama bishii xurmada lahaydna sidaasuu alla ka yeelay mid dadka masaalixdooda u hagaagsan walhadya xoolihii kacbada loo wadayna sidoo kaleu alla ka yeelay waalqalaa-ida xoolihii qoorta loo xiray ee qoolka loo yeelay iyaguna xaramka loo wadayna sidaa ayuu alla ka yeelay mid u taagan dadka masaalixdooda daalika sayartu lakum daalika kaagaas baan idin yeelay litaclamuu likay taclamuu saaad u ogaataan ana allaha alle yaclamu inuu og yahay maa ay ladii kii fi samaawaati samaawaad dhexdooda ahaaday iyo wamaa waxa fil ardi dhulka dhexdiisa ahaaday inuu alle og yahay ta inaa ogaataan wa ana allaha alle caliimun kii ku cilmi badan inuu yahay bikulli shayin shay dhammaantiis iclamuu ogaada ana allaha alle shadiidu lciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay wa ana allaha alle gafuurun mid dhaafid badan inuu yahay oo dembi dhaafid badan raxiimun oo naxariis badan waxaa jiri jirtay berigii hore carabta dhaqankii ay ku dhaqnaayeen iyo siday u noolaayeen ayaa waxaa jiri jiray in dad islaayo oo isdilo oo aarsi iyo dagaal dagaal sokeeye oo rafaadiyey oo iyaga ragaadiyey ayaa jiri jiray ee dadka hadda masaalixdoodiina inay kala xirnaadaan kuma jirto masaalixdoodu waxay ku jirtaa inay isu fur furmaan iyagiina jaahiliyo iyo waxaa haysato gaalnimo iyo shirki iyo dhibaato foolxun marka allah subxaanahu watacaala iyagoo jaahiliyadaa ku nool ayuu haddana wuxuu u sameeyey waktiyo iyo waxyaabo ay ku nafisaan xoogaa oo ganacsigiina isu socdo ninkii meel u baahan inuu gaaro isaga oo nabad qabo oo aan cabsi qabin sidaasna alla wuxuu u yeelay in iyaga maslaxadooda ay gaaraan darteed ayaa loo yeelay waxyaabahaas laysku dhaafi jiray ama qofku ku nabadgeli jiray waxaa ka mid a kacbada oo kacbada marka uu qofku soo galo wax kasta u halleeyo qofka isagoo aabihii dilay ninka uu aabihii ka dilay haddii uu ninkaasi xaramka ka galo waa dhaafi jiray waana sugi jiray ilaa uu xaramkaas ka soo baxo xaramka marka alla wuxuu ka dhigay meel lagu ay ku kala nabad galaan ayuu alla subxaanahu watacaala uu ka yeelay meelaha aan xaramka ahayna dhibaa ka jiri jiray wa qaaluu in natabici lhudaa macaka nutakhadaf min ardina awalam numakin lahum xaraman aaminan yujba ilayhi hamaraatu kulli shay ayuu alla yidhi waxaa kaloo alle ou xaramkaas marka kacbadaasi wuxuu ka dhigay alleh mid dadka maslaxadooda u taagan oo waa ku kala nabadgelayaan ta kale waxa ay tahay wa shahra alxaraam bisha xurmada leh afarta bilood ee xurmada leh dulqacda dulxuja muxaram saddex isku xigta waayo xajka ayaana waana loo soo socdaa waana laga socdaa iyo rajabu mudar bilaha marka afartaana nin walbaa haddii uu dan iyo howl iyo ay ka dhacdo bilahaasuu dhammaysan jiray si aan loo dilin ila inta kale dhulka waa u kala xirnaa xaafad xaafad u gudbi kartay ama qolo degaankeed qolo kale u gudbi kartay nabad ugu gudbi jirtay ma jirin oo dhib iyo rafaadkaasay ku jireen bilaha marka kacbadiina waa ku kala ammaan geli jireen afartaas bil ee xurmada lena waa ku kala ammaan geli jireen oo ninku marka uu maslaxo iyo ganacsi iyo haddii la rabo bilahaasay ku aadisan jireen waalhadya waalqalaa-ida ninku haddii uu xoolo ou wado xoolahaasna ishcaar ou u sameeyo intuu kuruska dhiig ka keeno oo dhinacyada ka mariyo dhinaca midig marka uu ka mariyo ee uu wado ama kuwa uu u qoor xiray marka uu wado intay qool u sameeyaanay kab ka laalaadin jireen calaamadna waxay u ahayd xoolahaas in xaramka loo wado ninka marka xoolahaas wado iyo xooluhuba waa nabadgeli jireen iyadana waa maslaxo kaloo alla ku ilhaamiyey waayo ayaga walqalaa-ida waxaa kaloo lagu macneeya suuradda awalkeedana waa kusoo sheegnay ninka raba inuu ciddiisa nabad iyo ku gaaro xaramka geedihiisabuu intuu wax kasoo gooyo ayuu qoorta kusoo xiran jiray ninkii arka marka farahu ka qaadi jiray marka alle xikmadiisu waxay keentay waxaasoo dhan inuu maslaxo idinka idinkaga dhigo danihiinana aa ku qabsataan oo ilaa sanadka oo dhan haddaan laysku gudbi karin dhibaata meeshaas taalla marka ayb marka allah wuxuu leeyahay jaca taasuu ka warramayaa marka alle jacala allaahu alla wuxuu ka dhigay jacala waa sayara wuxuu alla ka yeelay uu ka dhigay alkacbata kacbada albeyt alxaraama ka bedel gurigii xurmada lahaa alla wuxuu ka dhigay qiyaaman buu ka yeelay mid u taagan salaaxan buu ka yeelay mid u habboon linnaasi limasaalix innaas dadka masaalixdooda iyo noloshooda tu u habboon buu alla ka dhigay dee mu'miniintana masaalix diiniyay ku qabaan oo aakhiro iyo wax ajar ka kaga rabaan ee maslaxo adduunyana waa ku qabaan oo ganacsiga la kala rogayo halkaa ninkaana badeecadiisii oo meeshii keensanayo dad ka gatou helayaa ileene ee majmac weyn oo laysku imaanayo maslaxa adduuniya maslaxa aakhira ku jirto liyashhaduu manaafica lahum ayb qiyaaman buu alla ka yeelay linnaasi limasaalix innaas ama liumuuri innaas dadka arrimahooda washahra bishii alxaraama xurmada lahaydna alla wuxuu ka dhigay qiyaaman linnaas dadka maslaxadooda mid u habboon oo u toosan ashahra marka waxaa weeyaan waa ism jinsi waay afarta biloodba waa loo jeedaa hal kamida keliya looma jeedo waalhadiya hadyigiina wuxuu alla ka dhigay isagana qiyaaman linnaas mid dadka masaalixdooda u taagan oo u habboon hadyigaas markaad waa xoolihii xaramka loo waday waalqalaa-ida xoolihii qoorta loo xirayna ee markaa ama kii qoorta kusoo xirtay astaan tusayso xaramka iyana iyadana sidoo kale wuxuu alla ka dhigay wax maslaxadii dadka u taagan oo way ku ka maslaxada la sheegaya inaynay ku kala ammaan geli jireen ayb intaasay marka carabtu nolol kaga jirtay qabla alislaam islaamku markii uu yimidna waa kala celiyey waxay bilaabeen marka meel walba in laysaga gudbo iyadoo aan qofku cabsi qabin cabsi iyo dhibaato waa lasoo maray awalulislaam laakiin xilligii dambena ilaahay subxaanahu watacaala islaamku markuu xukunkiisii baahay nabadgelyo iyo khayr baa ilaahay subxaanahu watacaala dadka uu siiyey waana lagu kala ammaan galay intii ka horreysayna naftu bilahan iyo meelahanay kaga jirtay inta kalena inta kalena dhibaataa taagneyd macnaha marka meesha ku jira sidaas eeiyagoo marka dadkii ilaahay islaam ku karaameeyey muslimiin ah oo diinkii marka yacni fahamsan alla rumeeyey rasuulkii rumeeyey haddii la hadday dhacda ka waran xaafad inaysan xaafad u gudbin oo dadkii marka yacni wax kala xirana aan la aqoonin oo iyagu un markaas yacnii ay isku shaydaan oo isku diray un waa nasiib daro ayb oo inaan waxna ixtiraamaynin qofkiina oo mid walbaana ka kale markaa yacni mid walbaana uu islaam iyo muslimnimo iyo uu sheeganayo ayb dhiiggiisana uu banaysanayo kanna uu kan dhiiggiisa banaysanayo kanna uu kan banaysanayo waa iyada lafteeda marka waa aragnay ayb oo taasi marka waxaa weeyaan aafo iyo dhibaato qofku ay ay tahay dadka muslimiinta inay ka waantoobaan dalika litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi sayartu lakum dalika sidaasaan idin yeelay ama sayara allahu lakum alla wuxuu idinkaga dhigay arrimahaasi daalika kaagaas litaclamuu saad u ogaataan buu alla sidaa u yeelay ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa fi samaawaati waxa ku sugan wamaa fi lardi dhulka korkiisa waxa ku sugan wa ana allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan inuu yahay dadka qaarkood qur-aanka duro ee zanaadiqa ah ayaa waxay wax ka sheegeen rabdiga iyo calaaqada ka dhexaysa waa maxay bay dhaheen aayadda qeybteeda hore iyo qeybta dambe dalika litaclamuu ana allaha yaclamu maa fi samaawaati wama fi lardi iyo jacala allahu lkacbata lbeyt alxaraama qiyaaman maxaa ka dhexeeyay dheheen qur-aankay rabaan marka inay u nisbeeyaan macno la-aan alimaam abu cabdillaahi bni qutayba raximah llah kitaab la yidhaha ta'wiilu mushkili lqur'aan ayuu leeyahay waxa uu taraabudka aayaddan ku jirto labadan aayaddan qeybteeda hore qeybta dambe say iskugu xirmayso isagoo ka waramayo wuxuu yidhi fafacala allahu dalika alla sidaa buu yeelay oo kacbada iyo bilaha xurmada leh saasuu ka dhigay wuxuu uga yeelay licilmihi ogaalkiisa bimaa fiihi waxa ku sugan arrinkaas min salaaxi shu-uunihim dadka shu-uuntooda iyo arrimahooda wanaagooda ah waliyaclamuu iyaguna inay gartaan annahu kamaa calima maa fiihi min alkhayri lahum sida alla uu u ogaaday waxa iyaga khayrka oo ugu jiro iyo dantooda siduu alla u og yahay oo sidaa marka oo alla uu ogyahay waxaa khayrka ugu jira iyaga noloshooda sidaas in la eg annahu yaclamu aydan inuu og yahay maa fi samaawaati wamaa fi lardi cir iyo dhul waxa ku dhex jiro oo min masaalixi ilcibaadi ah addoommada maslaxadooda iyo wa maraafiqihim iyo waxa iyaga u roon waanahu bikulli shayin caliim isku xirku marka saa waay sida idinkan maslaxadiina alla idinkugu sameeyey oo u og yahay waxa idinka idiin roon sidaasi la-eg buu alle cir iyo dhul waxa ku dhex jiro oo idinka maslaxadiina ku saabsanna oo u og yahay isku xirku aayadda marka sidaas waayb tiinaan idinka hadda saad u garanaysaan allah subxaanahu watacaala maslaxadiina inuu garanayo waa ogtihiin maslaxadan tan kacbada iyo waxay idinkugu fadhiso ee cir iyo dhul iyo waxa ku dhex jirana maslaxada ku jirto oo idinka idinku saabsanna waa ogyahay alle sidaa garta oo ogaada ayb macnahaasaa marka meesha ku jiro ee qur-aanka ilaahay waxaan isku xirnayn oo tanaafur ou ka dhexeeyo ma aha wa ana allaha alla bikulli shayin shay dhammaantiis caliimun kii ku cilmi badan inuu yahay iclamuu ogaada ana allaha alle shadiidulciqaabi ciqaabkiisu miduu adag yahay inuu yahay wa ana allaha alle gafuurun mid dembi dhaafid badan inuu yahay raxiimun oo naxariis badan ayb baqawi laftiisana waa ishaaray macnahaas qiila araada allahu aa ana araada ana allaha caza wajalla jacala alkacbata qiyaama linnaas liannahu yaclamu salaaxa alcibaad kamaa yaclamu maa fi samaawaati wamaa fi lardi sidau cir iyo dhul waxa ku jira uga warqabo oo u ogyahay maslaxadiinana oo u ogyahay marka adigan bani aadamka marka inaad tiraa ilaahay maslaxadeydii ma oga anaa ogtayda haddaad tiraahdid oo waxa ii fiican taan aniga doortaa ii fiican tii alla ii dooray igaga fiican haddaad tiraahdid waa khatar marka ayb maa cala arasuuli ila albalaaq wallahu yaclamu maa tubduuna wamaa taktumuun maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaa nin un ila albalaagu gaarsiin maahane korkiisa wax kale ma aha wallaahu alleh yaclamu waa ogyahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa taktumuuna aada qarinaysaan alle waa ogyahay ayb ayadan abu jacfar alimaam abu jacfar atabari wuxuu leeyahay waciid adagaa ku jiro goodi aad u adag baa ku jiro mar haddii la yidhi iclamuu ana allaha shadiidu lciqaabi wa ana allaha gafuurun raxiim lagana daba mariyey ogaada nebi wax kale ma aha shanigiisu inuu dadka wax gaarsiiyo bis waay marka nebi shaqadiisu waa inuu wax gaarsiiyo waana idinsoo gaarsiiyey haddaba marka qofkii aan ku camal falin qaadin dariiqa nebigaas iyo waxa maslaxada idinkugu jirta adduun iyo aakhiro qofka aan qaadin qatar wuxuu ugu jiraa cadaab alle marka aayadda marka waciid baa ka muuqda maa cala arasuuli rasuulka korkiisa ma ahaanin ila albalaaqu ay ila atabliiqu gaarsiin unbaa ah nebiga dushiisa wax kale lagama rabo isaga oo tawfiiqda allah iskale cidduu doono isagaa qalbigiisa iimaan ku abuurayo qofkau doonana waa ka leexinaya wallaahu alla yaclamu waa ogyahay maa waxa tubduuna aada muujinaysaan iyo wamaa waxa taktumuuna aada qarinaysaan qul laa yastawi alkhabiisu waalayibu walow acjabaka kahratu lkhabiid faataquu llaha yaa uli lalbaabi lacalakum tuflixuun qul waxaad tidhaahdaa laa yastawii ma eka alkhabiisu shayga xun iyo waayibu kan wanaagsan ma eka walow acjabaka haba ku cajab geliyo oo ha ku yaab geliyo kahratulkhabiidi xumida badnaanteeda ee fataqu llaha alla ka cabsada yaa ulil albaabi cuquusha kuwa u saaxiibka ahow lacalakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan alla wuxuu leeyahy qul waxaa tiraa laa yastawii maaka alkhabiisu waxa xun iyo waayibu waxa wanaagsan marka alkhabiisu iyo waayib alxalaalu walxaraamu xalaal iyo xaaraan ma eka oo ma sinna walow acjabaka haba ku farxad geliyo kahratulkhabiidi shayga xaaraantae xumaanta badnaantiisaba ha ku cajab geliso marka walow acjabaka khitaabka waxaad moodaya inuu nebiga ku socdo laakiin waxaa loo jeedaa nebigu xaaraan ma cajabgelinaysa isagee ummaddaa loo jeedaa waxaana ku tusaya qariinada ka dambayso fataqu llaha yaa ulil albaabi taasaa ku tusayso ayb meeshaa marka aayadda waxaa leeyihi waxay kusoo degtay shurayx ibnu shurayx ibnu dubaycat albakriy iyo xajaaj ibnu bakr ibni waail ayb iyay kusoo degtay ayaa la yidhi shanigooda ayb marka macnuhuda wuxuu ku jiraa fataqu llaha dadka xujaajta hawban bixinina wain kaanuu mushrikiina qisadana waxay nagu soo martay awalu suura suuradda awalkeeday nagu soo martay ayb walaa yajrimanakum shana'aanu qowmin an saduukum can ilmasjidi alxaraami an tactaduu meeshaas ayb marka xaaraantay xalaasha ma sinna xalaashaa qiimo badan hadday xalaashu yar tahay xaaraantuna badan tahay yaraanteeday ku qiimo badan tahay xalaasha xaaraantuna si kastoy u badan tahay khayr iyo baraka midna ma laha ayb dadka fiican iyo dadka xun ma sinna xataa hadday dadka xuni ay badan yihiin oo kuwa wanaagsani ay yar yihiin macnaheedu maahan inay ku cajabgeliyaan dadka tirada badan ee dariiqa xun hayo ee dariiqeeda xun maraayo kuwaas iyaynan ku cajabgelinin waa inta yartaa ee ilaahay diinkiisa ku toosan baa fiicanoo toosan ayb suuratu huudna waa ugu tegi doonaa ayb falowlaa kaana min alquruuni min qablikum uluu baqiyatin yanhuna cani ilfasaadi fi lardi ilaa qaliila miman anjaynaa minhum ayb walow qul waxaa tiraa laa yastawii maaka alkhabiisu shayga xun xaaraantii waaطayibu iyo kan wanaagsan waa xalaashiye walow acjabaka haba ku cajabgeliyo kahratu lkhabiidi shayga xun badnaantiisaba ha ku cajabgeliyo bal inta badanba xumaantaa badanba walakina akhara annaasi laa yaclamuun walakina akhara annaasi laa yashkuruun wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'miniin wamaa yuminu akharuhum billahi ilaa wahum mushrikuun wain tudic akhara man fi lardi yudiluuka can sabiili illahi kuwaasaa badan walaqad sadaqa calayhim ibliisu danahu faitabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin dadkii badankood ibliis ay raaceen wax yar oo mu'miniinta ka mida ma ahane marka badnaantoodaasi waxay taraysa ma leh ayb fataqu llaha ilaahay ka dhowrsada oo ka cabsada yaa ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ahow lacallakum tuflixuuna likay tuflixuu saa u liibaantaan ood alla kacabsigaa ugu liibaantaan yaa ayuha aladiina aamanuu laa tas'aluu can ashyaaءa in tubda lakum tasu'kum wain tas'aluu canha xiina yunazalu lqur'aanu tubda lakum cafa allahu canha wallahu gafuuru xaliim yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tas'aluu ha su-aalinina can ashyaa'a arrimaha ha weydiinina in tubda haddii la muujiyo lakum idinka la idiin muujiyo la idiin sheego tasu'kum idin dhibayso wain tas'aluu haddaad su-aashaan canhaa ashyaa'daa xaggeeda xiina goortii yunazalu lasoo daadejinayo alqur'aanu qur-aanka lasoo dejinayo tubda waa la idiin sheegayaa lakum idinka waa la idiin muujinayaa cafallaahu alla waa cafiye canhaa xaggeeda su-aalahaas iyo umuurahaasi wallaahu alla gafuurun mid dhaafid badan waay xaliimun oo dulqaad badan aayaddan allah subxaanahu watacaala mu'miniintii baa edab lagu barayaa laguna tarbiyeynayaa waxaana la leeyahay ashyaada ha ka hor dhicinina iyadoon waxyigii soo degin tafsiir iyo tafsiil iyo idinkoo idinkoo idinkoo idnan u baahnayn waxa weydiinina su-aal oo iska baarbaaritaan ah su-aal madax adayg ah iyo su-aal aan wax macno ah idiin lahayn oo dhib uun keliya uun ah iska ilaaliya aayadahan hadda aayadana dabcan de waxay ku timid baa laleeyahay bukhaarina uu warinayaa dabcan nabiga sal ll ly slam ayaa wuxuu yidhi wax su-aala saluuni weydiiya markaasay su-aalihii waxay ka dhigeen qaarkood inay yidhaahdaan man abi ninbaa wuxuu yihi aniga aawa aabbahay eyna abi aabbahay hadda xagguu jiraa xaggee ku jiraa aniga yaa i dhalay su-aalo aan macno ku dhisnayn ayay marka la imaadeen oo fara badan markaasaa nebigana aad caro ayaa wejigiisa ka muuqatay cumar radia allahu canhu jilbaha ayuu waa jilba jabsaday waa fadhiistay markuu rasuulka ka dareemay arrimaha inuu dhibsanayo markaasuu wuxuu yihi radiinaa billaahi rabban wbilislaami diinan wabimoxamedin sala allahu calayhi wasalama nabiyan marka bis waa la joojiyey su-aalihii marka ayb su-aalaha marka sidaas ayaa kuwa noocaas oo kalea loo jeedaa aan qofka adduunya aakhira midna aan macno u lahayn waxaa kaloo ka mid a culimada qaar ay geliyaan ninkii yidhi markuu nebigu yidhi ayuha nnaas in allaha kataba calaykum alxaja faxujuu ilaahay xaj buu idinku farad yeelaya xajiya nin baa wuxuu yidhaha fii kulli caamin yaa rasuula allah sano walba man lagu qoray xajka waajib miyuu nagu yahay waa ka aamusay mar labaad haddana waa ka aamusay mar saddexaad haddana waa ka jeestay nebiga markaasuu wuxuu yidhi haddii aan haa dhihi lahaa waxaa laga yaabaa in laydinku farad yeeli lahaa mana aydan awoodi lahayn ayb dacuunii maa taraktukum intaan idinka tegaayo idaaya waxba hay su-aalinina intaan idin daynayo idaaya su-aalaha badan marka nebigu waa nacay waana reebay ayb macnahana aayadda waa ku timid waa la yidhaahdaa khulaasadu marka waxay tahay su-aaluhu labay u qeybsamaan su-aal tacanut iyo wax macnaa aan ku dhisnayn middaas waa midda la diidayo qur-aankii baa soo degay sunnadii nebigaa wax layska weydiina aayaddan maxaa laga wadaa xadiidkan see amarkan noo siinayaa maxay macnihiisu uu yahay labadan xadiid see loo jamcina su-aalahaas dhib ma leh aqoonaa lagu helaa oo allah wuxuu yidhi fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun oo allah subxaanahu watacaala waxauna amraynaanu dadka wax yaqaan wax su-aalno taas iyada maaha marka wax aayaddu ay ka warramayso ee aayaddan waa su-aalaha marka tacanudka uu ku jiro waxaa ka mid a su-aalaha tacanudka uu ku jiro culimada qaar ay yidhaahdaan waxyaabaha la yidhaha aluqluutaat uqluudaadka qaarkood marka waxyaabaha aan aan macnaha keliya un ay ku jirto qofka wax sheegaya un in lagu dhibo oo maalan su-aalahaas oo kale waxaa ka mid a marka wax la sheego xadiid nebi oo kalea la sheegay markaasu wuxuu leeyahay xadiidkiibuu rabaa inuu ka hor yimaado su-aal uu keena saxaabada marka su-aalahaas aad bay u necbaayeen abuu hurayra radia allahu canhu baa wuxuu yidhi xadiidkii nabiga xadiid buu nabiga ka wariyey ida stayqada axadukum min manaamihi midkiin hadduu hurdada ka tooso falaa yaqmis yadahu fi linaa markuu hurdo kasoo tooso gacanta weelka biyaha ku jiraan iyounan dhex gelinin ee ha jalleeciyo weelka bannaanka ha ku dhaqda gacanti gacanti markaasaa nin meeshii joogay baa wuxuu yidhi ara-ayta ara-ayta almihraasa ya abaa hurayra mihraas waxaa la yidhaha weel weyn oo dhagax ah shiid shiid weyn oo dhagax ah oo aan lasoo jalleecin karin wn ee weelka biyaha ku jiraan hadduu culus yahay ka waran oon lasoo jalleecin karin su-aal isaga haysata maaha keliya wuxuu rabaa xadiidka inuu aamusiyo bis abu hurayra marka waa dareemay markaasuu yidhi acuudu billaahi min sharika yaa qaym shartaadaan ilaahay ka magangalayaa buu yidhi nin yahow wuxuu dareemay marka inay shar ku jirto ninkaan ibnu cumar radia allahu canhu wuxuu yidhi nebigu xajirul aswadka in la dhunkado sunnadii ahayduu sheegay nin baa markaas soo booday markaasuu wuxuu yidhi ara-ayta in suximtu haddii lay cariiriyo ka waran ara-ayta in qulibtu haddii layga adkaada ka waran oon meeshii gaari waayey markaasuu wuxuu yidhi ijcal ara-ayta fi lyaman ara-ayta yeman uga soo tag buu yidhi xagga meeshaad ka timid ara-ayta uga soo tag haddaad samayn karta samey nebigu saanu yidhi haddii kale adigo waxyaabaha saas oo kalea ee mucaaradada tusaaya su-aalaha saas oo kale ah aad bay saxaabada u necbaayeen in sunnada looga hor yimaado ra'yi maxdi ana waa necbaa jireen ra'yi maxdi ah ee barax tiran in sunnada looga hor imaado ee markii xadiid la sheegaba saanna waa la yidhi ee sidaasna waa la lahay la yidhaahdo cimraan bnu xusein oo xishoodka ka waramayo nebiga xadiid ka sheegay ina alxayaaa khayrun kulluhu xishoodku kulligiis waa khayr nin baa marka bushayr bnu kacab la yidhaha soo booday markaasuu yidhi yaa abaa nujayd inaa lanajidu fii suxufinaa annaga waraaqaha waraaqaheenna iyo xikmadii hore iyo waxaan ku maqalnay ana minhu dacfan inuu ka mid yahay qeyb kamida inay dacfi tahayba xishoodka markaasuu wuxuu yidhi aquulu laka qaala rasuulu llahi sal l slam rasuulkaa yidhi baan aniga ku dhahayaa wa tuhbirunii can suxufika adigana waxaad iiga waramaysaa waraaqahaaga iyo joornaalkaaga marka rasuulkii baa yidhi ku kaaftoon bes qofka muuminkaa marka waxaa laga rabaa haddii la yidhaha rasuulkaa yidhi bis inuu ku gaabsado su-aasha uu weydiin karaa ee u furan waxay tahay war xadiidkaa nebiga ma ka sugan yahay waa hubin karaa xadiidka nebiga ma ka sugan yahay haa waa ka sugan yahay dalaaladiisa waa weydii karaa xadiidkan marka sharxiisu seeyahay sidaan adiga aada sheegayso waxaan aada sheegayso ma ku caddahay haddaysan ku caddayn ii sheeg culimada waxay ka dhaheen su-aal fiican waayo middaas laakiin wixii kale waxay noqonayaan su-aal un madaxday ku dhisan su-aalahan oo kale waxaa soo gelaya iyadana wax aan macno lahayn iska yaryar qofku inuu ku mashquulo isagoo wax weyn ku jiro arrin weyn buu ku dhex jiraa iyo dembi culus markaasuu wuxuu su-aalayaa wax basiidoo iska fudud waxay ahayd inuu ku mashquulo waxuu isaga ku jiro ibnu cumar baa nin wuxuu su-aalay uu yidhi maa taquulu fii muxrimin qatala bacuudatan ka waran buu yidhi nin muxrima oo kaneeco dilay dhilmaanyo dhilmaanyada dilkeeda u weydiina nacam dil dhilmaanyo ayuu rabaa isagoo muxrima inuu ka dhowrsado taasuu su-aalaha markaasuu ibnu cumar wuxuu yidhi maa aktara tacanutakum yaa ahla alciraaq reer ciraaqoo wuxuu yidhi madax adeegiina badana qataltum sibda rasuuli llaahi sala ll ly slam wa rayxaanatahu waxaad disheen uu yidhi nebiga wiilkuu awowga u ahay dhilmaanyo ay weydiinay dhiiggeedu yidhi marka dadka haddii mafhuumka uu ka dhumo wuxuu ka xalaal meeranaa wax yar wax weynna waa dhex muquurana waa dhex dabaalana qofku hadduu ku mashquulsan yahay marka dadkii akhyaarta ahaayo ahlu fadliga ahaa dilkoodii bay ku mashquulsan yihiin taasi su-aali maayaan dhilmaanyo iyo tixsi la dilayna waa su-aalayaan su-aashaas camal maxaa lagu jeedaa marka wax qiimaa ay leedahay male marka saxaabada marka waxyaabaha noocaas oo kale ahna way garan jireen waa fahmi jireen maynan uga jawaabi jirin saasayna dhihi jireen waxyaabahaas dhan baa marka soo gelaya yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa tas'aluu ha su-aalinina can ashyaa'a arrimo in tubda haddii la muujiyo lakum idinka la idiin soo muujiyo oo la idiin sheego tasu'kum idin dhibayso say idiin dhibaysaa waxay idiin dhibaysaa waxbaad weydiineysaan waa la ydinka xarimaa wixi taxriimku mashaqaa ku jirto shay baad su-aalaysaan waajib baa laydinkaga dhigayaa waajibkii mashaqaa ku jirto lianna awal khiyaaru qofku lahaa ayb walidalika nabiga sal ll l slam wuxuu yihi ina acdama almuslimiina jurman muslimiinta kan ugu weynin badan xagga dembiga waa nin su-aashiisa darteed wax lagu xarimay ama wax lagu waajibiyey shay awal dadka xalaal u ahaa baa su-aashiisa darteed loo xarimay ninkaas muslimiinta dembi buu ka galabsaday ayb tasu'kum marka saas waa wain tas'aluu haddaad su-aashaan canhaa xaggeeda su-aalaha xaggooda haddaad wax ka weydiisaan xiina goortii yunazalu lasoo daadejinayo alqur'aanu qur-aanka lasoo dejinayo tubda lakum waa la idiin sheegayaa waa la idiin muujinayaa waxaad moodaa marka aayadda qeybtan iyo qeybta hore inay iska soo horjeedo qeybtii horena ayaan wax la weydiinin waay qeybtan dambena waxay leedahay haddaad su-aashaan marka lasoo dejinayo waa la idiin sheegayaa macnaha dambe marka waxaa laga wadaa aayaddu markay soo degto qur-aanku uu soo dego aayaddaas inaad wax ka fahamtaan haddaad rabtaan ood su-aal ka weydiisaan oo aayaddan xukunkeedu see yahay maxaan ka sayn ugu dhaqannaa maxaa ka waajiba maxaa ka sunno ah waxyaabahaas hadda waa la idiin sheegayaa taas su-aal xun ma aha middaas ayb wain tas'aluu haddaad su-aashaan canhaa xaggeeda umuurahaasi xiina markii yunazalu lqur'aan marka adinka suga qur-aanku markuu soo dego wixii tafsiir iyo tafsiila ka su-aala waa laidiin sheegaa markaas laakiin inta uunan qur-aankii soo degin idinku haddoon doonanina ayb cafa allaahu alla waa cafiyey canhaa xaggeeda su-aalaha xaggeeda alla waa idinka cafiyey wixii hore wallaahu alla gafuurun mid dhaafid badan waayo xaliimun dulqaad badan qad sa'alahaa qad xaqiiqe ee sa'ala waxaa su-aalehaa su-aalahaas qowmun qolaa weydiiyeen min qablikum idinka hortiin uma markaa dabadeed asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ku gaalooba bihaa waxaas ay dalbadeen su-aalahaasi tafaasiirta qaar marka waxay leeyn waa reer hamuud wa aataynaa hamuuda naaqata mubsiratan fadalamuu biha wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa iyagii baa waxay yidhahdeen nabiy llaahi saalix dhagaxaan hal ka soo bixi waa loo soo bixiyey mucjisadiina waa rumeey waayeen way ku gaaloobeen isjiraa la leeyay idinka waxaa dalbanina marka qad xaqiiqe ee sa'alahaa waxaa weydiiyey qowmun qolaa su-aaleen min qablikum idinka hortiin uma markaa dabadeed asbaxuu waxay ahaadeen kaafiriina kuwa ku gaalooboo diiday bihaa wixii ay dalbadeen ay su-aaleen maa jacala allahu min baxiirati walaa saa'ibati walaa wasiilati walaa xaamin walakina aladiina kafaruu yaftaruuna cala allahi اlkadib waakharuhum laa yacqiluun dhaqan xun oo ay lahaayeen mushrikiintiiba alla uu ka waramayaa oo taxliil iyo taxriim min cindihim inay wax iska xalaashadaan inay iska xarimaan min cindihim oo taxliilkii iyo taxriimkii alle aynan ka qaadanin ayaa halkan lagu ceebeynayaa nimankaas halkan marka si duuduuba alla uga ayuu u sheegay suuratul ancaamna waxaan ugu tegi doonaa iyadoo kala dhigdhigan marka alla wuxuu yidhi maa jacala allaahu alla maunan ku magacaabin ma magacaabin alleh min baxiiratin ama maa jacala allaahu sharci kama dhigin alle min baxiiratin tii dhegta laga gooyey walaa saa'ibatin kii la daayey neefkii la daayey gafarka laga dhigay walaa wasiilatin tii xidhiirisay walaa xaamin midkii dhowray dhabarkiisa kuwaasoo dhan ilaahay magacyada alla ma bixinin mana jidaynin walaakina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yaftaruuna way abuway abuuranayaan cala llahi alla korkiisay alkadiba beentay ku abuuranayaan wa akharuhum badankoodna laa yacqiluuna ma garanayaan caqli ma leh afar shay baa meeshan lagu sheegay baxiiro iyo saa'ibo iyo wasiilo iyo xaam baxiira waxaa la yidhaahdaa xooluhu marka ay neefka geela ama hasha markay xiriiriso shan dhadig ama toban dhadig ah nirgood markay isku xidhiiriso ay dhasho ayaa waxay samayn jireen dhegtay intay ka jeexaan dhegtay ka jeexi jireen markaasay waxay u waqfi jireen aalihadooday u day jireen neefkaasi marka waxau rabow daaqayaa waa cunayaa lama raranayo waxba laga laga samayn maayo ayb saa-ibaduna waxay tahay waa neefka lasii daayey oo aalihada dartood loo daayey ayb saa'iba marka waa faacila bimacnaa faacil bimacnaa mafcuul musayaba ayb oo kale walaa wasiilatin tu xidhiirisay wasiiladuna waxay tahay mataano markay dhasho oo midna dhadig yahay midna uu yahay lab oo marka waxay dhihi jireen kaanat idaa atamat marka ay mataanayso batnan hal caloolan hal uur marka ay laba mata ay mataano dhasho bidakarin wa unthan ay mataanayso qiila waxay dhahayeen qad wasalat ilunhaa akhaaha dhadigii walaalkeeday xiriirisay ayb yadfacuhaa canhu dabx ayb marka ma ma la gowracayo marka labkii ayb wasiiladiina marka taas waa dhadig bay lab ku xiriirisay oo mataanay marka way mataanaysay midna dhadig midna lab kaasay marka wasiilana u yaqaaniin walaa xaaminna ratigu markau abaahiyo abaahiyo abaahiyo wax badan ou abaahiyo weynaado ayay deyn jireen la raran maayo biyo lagu dhaansan maayo wax lagu qabsanaayo male bannaankaasu iska joogaa ayb mana la taabanayo ilaa aalihadaya waxaasu u joogaa waxaan marka waxyaabo qaab daranoo iyaga xoolihii alla siiyey ayay inay ku intifaacaan iska xarimeen min cindihimayna iskaga xarimeen wax kale maaha wuxuu ilaahay hadduu ku siiyo adiga kugu nicmeeyo xoolihii inaad ku intifaacsataa la rabaa maahan inaad khuraafaad iyo caqiido foolxun darteed aa uga tagto ayb suuratu yuunusna alla waa uga hadlay qul ara-aytum maa anzla allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi taftaruun waana gaalnimo qofku inuu intuu wax iska degsado iska ictiqaadiyo taxliil iyo taxriim jeebkiisa uu ka samaysto waa gaalnimo waana khatar ayb weliba waxyaabahan qaarkood waxay leeyihiin raggii baa cunaayo keliyaa cunayo dumarka ma cunaayaan bakti hadday noqdaan rag iyo dumar waa isla cunayaan suurat lancaam aan ugu tegaynaa ayb waqaluu hadihi ancaamu waxarun xijrun laa yطcamuha ila man nashaau bizacmihim waأncaamu xurimat ظuhuuruha waancaamu laa yadkuruuna sma allahi calayha iftiraaءa calayh meeshaas marka qaar waxay leeyihiin bisin ha laga ilaaliyo xoolahaan marka bisinkii lagu gowracayn waxaasoo dhan marka ummadeenna lafteeda taahiira waxaan uga soo biday caqaa'idkan foosha xun oo qof waxaad arkaysaa xoolahaas yani waxa hilibka meeshaas lagama cuno laftaas lama jebiyo haddii la cuno waxaasaa waa la baaba-ayaa waa ictiqaad maahan qofkan hilib haddaad doonto waa iska dhaafi kartaa adiga laakiin inaad ictiqaad iskaga dhaafto waa khatar oo tiraahdeed waa xaaraan meeshaan lama cuni karo nin hadduu cuno waa khatar waa ku dhimanayaa waxaasuu ku noqonaya haddaad tiraa wax wax markaa yacni khuraafaad iska ah lama ogola ayb qoladaas marka waxaas waa ka caagannahay kaas annaga ma cunno haddaan cunno saasaan noqonaynaa waxyaabahanay ku dhow ayay gelaysaa dadkan marka booranaha iyo mingiska iyo waxaas garaacana iyaguna xoolay cunaan dikri allaaan lagu bisin aan lagu qalin xoolihii marka jim baa loo wadaa bisinkaa laga daayaa laleeyahay na qof dhan oo adiga islaamnimo sheeganaya ka waran oo dhahaya neefkan shaydaan ama jin baa la siinaa bisin ha layska ilaaliyayaan bisin ilaahay lagu qowlin muxuu yahay qofkaasi muslin maaha ayb waxaasoo dhan marka waa caadaad jaahiliya oo jiri jiray dadkeenana wax ka mida ay qabaan shaydaankii kuwaas u sheegaa kuwana u sheegay nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu yihi habeenkii lay dheelmiyey ra-aytu camra bna luxay alkhusaaciy waxaan arkay buu yihi camr bnu luxay alkhusaaci yajuru qusbahu fi nnaar isaga oo mandhicirkiisa jiidaya oo naarta dhexdeeda ku jiidayaan arkay liannahu kaana awala man sayaba sawaa'ib waxaa ninkii bilaabayo ahaa isaga isagaa bilaabay carab oon aqoonin ayuu waxaan bilaabay ayb maa jacala allaahu alla ma magacaabin ma jidaynin alle min baxiiratin baxiirada neefkii dhegta laga jeexay kii dhegta laga jeexay alla ma jidaynin walaa saa'ibatin tii lasii daayeyna alla ma jidaynin oo neef aan la raranaynin oo lasii daayey oo laleeyahay waxaa loo daayay aalihadii iyo walaa wasiilatin tu xiriirisay oo saa darteed looga tegay wasiiladana waa middaa markaa hal jeer mataanaysay dhadig iyo lab walaa xaamin mid la dhowray ama mid dhowray dhabarkiisa xaamintu hadda waa faacil bimacnaa mafcuul laakiin ayb walaa xaamin mid dhowr la dhowray maxaa la dhowray dhabarkiisa in la rartaa laga dhowray ayb dadkan soomaalida wax un kamidana waa yaqaanaa neefkan saa'ibkaa layska sii daayo ee la yidhaahdo neefkani yacnii halkaasuu iska socdaa waa faraha laga qaadayo waa dad kamida waa qabaan ama dhaqanka soomaalida ama dadka ja- jahligu ou hayo waa yeelaan saas oo kale naa iyagoo marka dhahayo owliyada u daaqayaa iyo awowow u daaqayaa iyo neefkan faraha laga qaada lama raran karo waxba laguma samaysan karo waa qabaan ayb waxyaabahaas weeyaan un waxa walaakina aladiina kuwa kafaruu kufriyey yaftaruuna way abuuranayaan cala llahi alla korkiisa eelkadiba been ku abuuranayaan wa akharuhum badankoodna laa yacqiluuna ma garanayaan waxba ma oga wixii alla wax baneeyey ugu raaxeeyey unbay iska xarimayaan xujadoodii maxay tahay marka waidaa qiila lahum haddii loo dhaho tacaalow kaalaya ilaa maa ukaalaya kiintii ka ah anzala allahu alla uu soo dejiyey wa ila rasuuli rasuulka u kaalaya qaaluu waxay dhahayaan xasbunaa annaga ka nagu filan ee na kaafinayo maa weeyaan wajadnaa aan helnay caleyhi maaga korkiisaba aabaa-anaa aabbayaalkeen aanu ka helnay inay ku sugan yihiin awalow kaana aabaa-uhum ayatabicuunahum aabbayaalkaa ma raacayaan walow kaana aabaa-uhum aabbayaalkood haba ahaadaan laa yaclamuuna inaynan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna kuwa hanuunaya aynan iyagoon ahayn xujadiina marka waxay noqotay alle rasuul u kaalaya marka la yidhaahdo waxay leeyihin aabbayaalkeenaa nagu filan wixii aan kasoo gaarnay waa masale dhib badan qofka badanaa aabihiis iyo awowgiis wuxuu kasoo gaaray waa ku ad adag yahay leanna wuxuu isleeyahay aabbaha iyo awowgaad ceeb usoo jiiday intaad ceeb usoo jiidi lahayd dabada un ka hay wixii aad aabbaha ku aragtay iyo awowgaa laakiin aabbaha iyo awowgaa dembigaad u siyaadinaya waxaa ka aragtay xun haddaad sii wado haddaad iska goyso laakiin dembigii ma siyaadinaysa saa ogow ta kale waxay tahay wixii alle nebi moxamed wixii nebiyullaahi moxamed ou la yimid yaa ka kheyr badan waxaa aabbayaal aabbayaalku ay la imaanayaanay nebiga ku khilaafayaan qaala walow ji'tukum biahdaa mima wajadtum calayhi aaba'akum xujadaanna marka xujo aada khatar u ah waay abu aalib markuu nabiga u yimid adeerkiis ee uu ku yidhi yaa camu qul laa ilaaha illa allah laa ilaha illa allahu dheh kelmad aan ilaahay agtiisa kaaga shafeeco ii dheh waxaa agtiisa jooga cabdullaahi bnu abi umaya iyo abu jahl waxay ku yidhaahdeen marka kelmaddaas nebigay rabaan kelmad ay ku mucaaradaan inay la imaadaan maxay ka dhigteen kelmadooda atargabu can diini cabdilmualib aabbahaagii cabdilmualib aha diintiisa maa hadda ka tegay saasay iyaguna leeyihiin nebiga waa ku celiyaa iyaguna waa ku celiyaan wixii ugu dambeeyey uu ku dhintay abu aalib waxay ahayd huwa calaa millati cabdilmualib waana kii yidhi walaqad calimtu biana diina muxamedin khayra adyaani lbariyati diinan lowla almalaamatu aw xidaaru masabatin lawajadtanii samxan bidaka mubiinan aabbahay iyo awoyaalkay inaan ceeb usoo jiido haddaanan ka cabsanaynin waaba ku rumey lahay yuu yihi naam waxaad sheegaysana diin saxa inay tahay waa ogahay ayuu yidhi bal fiiri shubhadaas siday u adag tahay naam siday u adag tahay bal fiiri naam qofku marka haddii aabihiis ama awowgiis muslimba ha ahaado haddii laakiin qalad oo ku taagnaa aayaddii khilaafsan yahay xadiidkii nebiga khilaafsan yahay haddaad tidhaahdid aniga ma raba aayaddan iyo xadiidkan awowgay wuxuu ku jira unbaan ku jirayaa awowgaana waxba uma tarin adigana waa isfogeysay waana shubho dhib badan haddaynan adkayn maynan sheegeen abujahal iyo abu aalibna tawfiiqda mar yacni sidaas maynan ugu baadiyeeyeen waidaa qiila lahum haddii loo dhaho tacaalow kaalaya ilaa maa ukaalaya kii xaggiisa anzala allahu alla uu soo dejiyey wa ila rasuuli rasuulka xaggiisa u kaalaya qaaluu waxay dhahayaan xasbunaa annaga ka nagu filan maa waaye shay wajadnaa aan helnay aabaa-anaa aabbayaalkeen caleyhi maaga korkiisa inay ku taagan yihiin awalow kaana aabaa-uhum ayatabicuunahum ma raacayaan walow kaana aabaa-uhum aabbayaalkood haba ahaadaan laa yaclamuuna kuwa aan garanaynin shay-an waxba walaa yahtaduuna aan hanuuneynin xataa hadday juhaal ay yihiin waxba aysan garanaynin xataa ma raacayaan waa la yaaba ayb yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida htadaytum yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum laazima anfusakum nafihiina ogaada oo laazima laa yadurukum idin dhibi maayo man qof idin dhibi maayo dalla dhumay idahtadaytum haddaad idinku hanuuntaan ilallaahi alle intii ka ahaa marjicukum noqodkiinu uu ahaaday jamiican xaalaad tihiin dhammaantiin fayunabi-ukum alla waa idin waramayaa bimaa buu idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad sameyneysaan ayb alla wuxuu leeyahay yaa ayuha hoya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow calaykum anfusakum calaykum waa ismu ficil amarwa alaykum calaykum ay ilzamuu laazima waay anfusakum nafihina laazima marka maxaa laga wadaa naftiina un ogaada dad kale waxba idinkama gelin maa laga wadaa maya naftiina laazima idaa amartum bilmacruufi wanahaytum can ilmunkari haddaad idinku macruufka fartaan munkarka reebtaan ee la idinka yeeli waayo naftiina un ku dadaala waajibkii alamru bilmacruuf markaad gudataan kabacdi naftiina ku dadaala ee macnuhu maaha naftiina ku dadaala dadna waxba ha u sheeginina sidaas ma laga wado oo aayadda abubakar baa wuxuu ka cabsadayba ummaddan dad kamida aayaddan inay si qaldan u fasiraan ayb ayuu ka baqay markaasuu macnahaas tilmaamay ayb oo isaga wuxuu leeyahay marka abubakar aayaddan macnaheedu maahan macruuf inaan la farin munkarna la reebine marka macruufka la faro munkarkana la reebo kadib naftaada ku dadaal adiga wixii ka dambeeya ninkaana ku dhibi maayo macruufkii kaa diiday munkarkiina ku taagan adiga waxba kuu dhibi maayo markaas ayb mujaahid iyo saciid ibnu jubayrna waxay leeyihiin aayadda yahuudi iyo nasaaray ka warramee marka naftiina idinka ku dadaala laazima laa yadurukum man dalla min ahli lkitaab ahlu kitaabka wixii dhumo idinka shaqadiina maaha ayb fakhuduu minhum ljizyata watrukuuhum jizyada ka qaada kana taga macnaha saas waa ay dhaheen qaar aayadda ibnu mascuud isaga wuxuu yidhi aayaddan weli maba imaaninba ayb muruu bilmacruufi wanhaw can ilmunkari macruufka fara munkarka reeba maa qubila minkum inta laydinka aqbalayo fain rudda calaykum haddii laidinka laydinku celiyo laydinku radiyo facalaykum anfusakum naftiina markaa ku dadaala markaasuu yidhi qur-aankii ayuu ka warramay waa soo degay buu yidhi aayada waxaa ka mida ta hore waxa ay tilmaamayaan hore u dhaceen aayada waxaa ka mida ta'wiilkoodu waqtigii nebiga dhacay kuwa waxyar kadib dhacay kuwa aakhiri zamaanka imaan doonana waa jiraan ayb macnahaasuu marka tilmaamay ayb oo markaa wuxuu yidhi qeybaha gadaal ka imaanaya aakhir zamanka waxaa ka mida buu yidhi ayb famaa daamat quluubukum wa ahwaa'ukum waaxidatan walam talbisuu shiican walam yudaq bacdukum ba'sa bacdin aan la dhadhansiinin sidaa intay tahay macruufka fara munkarkana reeba fa'muruu wanhaw waida اkhtalafat اlquluubu wاlahwaau hadday quluubtu iskhilaafto ahwaau iskhilaafto waulbistum shiyacan koox kooxna la idinka dhigo wadaaqa bacdukum ba'sa bacdin qaarkiina ou dhadhamiye qaarka kale baaskooda famru-un wa nafsuhu nin iyo naftiisa markaas hadaanba waxba lagaa yeelayno ood ujeedido nin walbaa ra'yigiisa iyo hawadiisu cajabisay famru-un wa nafsuhu qof iyo nafsadiisa facinda dalika jaa ta'wiilu hadihi اlaaya aayaddan ta'wiilkeedu markaasuu imaanaa buu yiri aduu saddexdaa tafsiir meelahaasaa ku jirto in yahuud iyo nasaaro laga wado in laga wado haddaad macruufka fartaan munkarka reebtaan kadib ninkii idinka diido idinka idin dhibi maayo oo abubakar uu macneeyey ibnu mascuud oo isaguna marka dhahayo aayadda ta'wiilkeeda weli maba imaaninba waqtiga ay dadku marka nin walbaa ra'yigiisa cajabiyo ahwaadii iskhilaafto waxba aan layska aqbalaynin markaas nin iyo naftiis ayb laa yadurukum idin dhibi maayo man dalla qofka dhumo idahtadaytum haddaad hanuuntaan ee macnahaas hadda ibnu mascuud xadiid tusayana waa jiraa cabdullahi bni cumar ibn alcaas uu warinayo oo nabiga sal ll ly slam uu yihi kayfa bika yaa cabdallaahi idaa baqiita fii xuhaalatin min annaas cabdullaahi bni cumarow xaalkaagu sidee buu noqonayaa haddaad ku baaqi noqoto dad buunsho ah oo dadkii fiicnaaye saafiga ahaba ay hore u dhinteen oo dad xun on aada ku baaqi tahay qad marajat cuhuuduhum wa amaanaatuhum dad ballankoodii iyo ammaanadoodii isdhex yaacday wa kaanuu haakadaa sidaan isku noqday washabaka bayna asaabicihi dadaan ballan lahayn ammaano lahayn wax aada isku ogaan kartaanba ma leh dad marka isku mirqay oo iyaga sidaas noqday buu yihi farihiisii buu isdhexgeliyey nabiga sala allahu calayhi wasalam markaas xaalkaaga ka waran seed noqone markaasuu wuxuu yihi allahu warasuuluhu aclam markaasuu nabiga sal ll ly slam uu ku yihi calayka bikhaasati nafsika naftaada ku dadaal markaas waa daac canka amra alcawaam umuurta marka caamkaana iskaga tag leanna umuuraha caamkaa dad wada jira wax ka qaba karo ama ugu yaraan dad uun hadday isu tagaan waxna fiicnay karo oo meel uu wax gaarsiin karo haddii la waayaba wax isku tagaba oo dadkii nin walbaa ninka kale aamini waayo ballan aynan jirin ammaana jirin maxaa la isku ogaanayaa wixii xalay lagu kala tegay berri waa la fashilaya ayb caawa wixii laysku ogaado berri ma leh ila ballan iyo ammaana ma jirtee marka wuxuu yidhi hadday timaado facalayka bikhaasati nafsika marka xadiidkaasa u marqaati kacaya tafsiirka ibnu mascuud isaga laftirkiisa marka wejkiisa uu leeyahay ilallaahi alle intii ka ahaa marjicukum noqodkiinu uu ahaaday jamiican xaalaatihin dhammaantiin fayunabi-ukum alla wuu idin waramayaa bimaa kiibuu idinku waramayaa kuntum aada ahaydeen tacmaluuna inaad samaynaysaan yaa ayuha aladiina aamanuu shahaadatu baynikum idaa xadara axadakum lmowtu xiina alwasiyati itnaan alla wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo aayaddan markaa aad bay u ishkaal badan tahay ilaa abu jacfar ibnu naxaas iyo uu yidhi aayaddan tilaawadeeda akhriskeeda iyo macnaheeda tarkiibkeeda icraabta iyo wuxuu yidhi xugunkeedaba ma sahlan oo adag yahay marka aayaddan marka intibaaha in la siiyo waana weliba tarkiibkeeda iyo aayadaha isku xirka tarkiibka naxwiga ah iyo xataa macaanida laga yidhi aayaddu muxkam miya mansuuqa miya maxay ka waramaysaa waa war badan tahay maa ee qiraa'adeeda lafteedana waa isku noqnoqone meele ay iskaga laalaabatay leedahay ayb abu jacfar ibnu naxaas ayaa sidaas yidhi marka waana sidaas uu tilmaamay alla marka wuxuu leeyahay yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo shahaadatu baynikum dhexdiina marqaatidooda marqaati furkeeda idaa idaa goortii ou marqaati furo xadara ou xaadiro axadakum midkiin uu ku yimaado almowtu geeri ay ku timaado xiina goortiina ay ku timaado ay kusoo xaadirto alwasiy xiina alwasiyati dardaaranka waqtigiisana geeridu ay ku timaado itnaani shahaadatu thnayni laba marqaatidood waaye marka shahaadatu waa mubtada itnaadin ithnaaninada itnaaniyada waa khabar waana markaa mudaaf baa loo soo qadara ay shahaadatu thnayni ayb idaada darafkanina wuxuu ku tacalluqaa shahaadada xiinadana waxay ku tacalluqaa xadarada marka wuxuu noqonayaa yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum dhexdiina marqaati furkiisa idaa goortiina la marqaati furo xadara uu yimaado axadakum midkiin uu ku yimaado almowtu geerida ay ku timaado xiina alwasiyati dardaaranka agtiisana ay ku timaado geerida itnaani shahaadatu thnayni laba marqaatidood waaye markaad yacni dardaarmaysaan geerina idiin timaado marqaatida dardaarankaas furayo la marqaati gashanayo laba marqaati ah waayo labadaas oo dawaa cadlin cadli u saaxiiba kuwaasoo minkum idinka idinka mid ah aw am idinka idinka mida muslimiin ah waayo aw amase aakharaani laba kale marqaatidood waayo shahaadatu aakharayni laba kale marqaatidood kuwaasoo min gayrikum idinka heyrkiin ah heyrkaasna yaa laga wadaa waa gaaladii ahlu kitaab ama mushrik waxuu doonaa ha ahaado laba idinkaa marqaati furaysa haddii la waayo laba kale oo aan idinka idin ahayn ayb in antum goormana in antum idinku haddii darabtum aada socotaan fil ardi dhulka aada ku socotaan ad ku safraysaan fa asaabatkum ay idinku dhacdo musiibatu lmowti geerida musiibadeeda ay idinku dhacdo ayb taxbisuunahumaa labadaas oo taxbisuunahumaa aada xabisaysaan taxbisuuna marka waxaa weeyaan waa sifo yanacti ow aakharaanidayna sifo ka noqone kuwaasoo taxbisuunahumaa labadaasoo taxbisuunahumaa aada xabisaysaan min bacdi asalaati salaada gadaasheeda aada xabisaysaan fa yuqsimaani way dhaaranayaan markaasi labadaas billaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum haddii aada shakisaan haddaad shakisaan waa idiin dhaaranayaan yaquulaani waxay dhahayaan laa nashtarii ma gadanayna annaga bihi billaahi alle ama bihi bishahaadati markhaatida ku iibsan mayno hamanan lacag ku iibsan mayno walow kaana haba ahaado midka loo dhaaranayo dartiis ama korkiisa lagu dhaaranayo daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba ama kan loo markhaati furaya haba ahaado daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba dhowaansho walaa naktumu ma qarinayno shahaadat allaahi ilaahay markhaatidiisa qarin mayno inaa anagu idan haddii aan qarinno la min al aatimiina kuwa dembaabay baan ahaanaynaa kuwa dembaabaan ka mid ahaanaynaa ayb aayaddii marka tarkiibkeedu sidaas waay macnaha aayadda ku jiraana waxay tahay awalan aayaddan muxkamia mase waa mansuuqa khilaaf baa ku jira alimaamu shaafici isaga wuxuu leeyahy aayaddan waa mansuuqa gaal shahaadadiisana meel lagu aqbalaya ma laha ayb marka waxay leeyihin wastashhiduu shahiidayni min rijaalikum iyo miman tardawna min ashuhadaa'i an tadilla iyo ayaa ayaa nasakday laakiin sida xooga badan waxay tahay aayaddaani mansuuqa maaha waa aaya muxkama imaam axmedna saasuu ku tegay waana halka meel ee gaalku markhaati uu furaayo meeshaasna waxay tahay marka la helo dhowr shay qof muslima ayaa safar ku jiro waa inuu horta safar ou jiraa leanna qofku haddaanu safar jirin oo gurigiisa uu joogo uma baahna qof muslimaa la heli karaa markaas waa inuu safar ku jiro kow tan labaad qof muslima in la waayo oo dardaarankaas markaas markhaati looga dhigo tan saddexaad waxay tahay geeridii inay ku timaado oo uu dardaaran rabo wixii la heli karana gaal unuu yahay bes marka labadaas gaal ayaa la leeyahay markhaati ka noqda dardaaran baan sameynayaa buu dhahayaa qofkii muslimka ahaa waa dardaarmayaa dardaarankii buu qorayaa markhaatida iyagii baa lagu dhigayaa dardaarankii iyagaa hadhow sheegaya marka ninkii hebel ah waxaasu ka dardaarmay maalkiisii waa kan waa kada qisada aayadda ay ku timidna sidaas waayaba tamiim ibnu ows addaari saxaabiga la yidhaah iyo cadiy ibnu baddaa labadoodaas ayaa waxaa la safraayey nin madiinay ka baxeen tijaarey shaam u aadeen labadoodanu kirishtaan bay ahaayeen waxaa la socday budayl mawla camr bni alcaas nin muslimaa la socday ninkii muslimka ah markaa xanuun baa qabtay waa ku darnaaday inuu dardaarmo u baahday tamiim iyo cadiy ayuu u dardaarmay marka dardaarankii iyagoo markhaati ka dhigtay wuxuuna amray alaabtan ii qaada ehelkayga ii gaarsiiya buu ku yidhi haddaad madiino tagtaan budaylna marka waa dhintay alaabtiisii bay marka baareen waa fatasheen waxay ka heleen marka weel fido ka samaysan dahabna markaa lagu xardhay oo saddex boqol oo midqaal oo fido ah ay ku jirto weelkii bay qariyeen intii kalena marka waa keeneen waxay yidhaahdeen ninkii alaabtiisii waa tanaa ninkii hebel ah waana dhintay annaguna markhaati naga dhigtay alaabtiina waa tanaa way iska qaateen marka dadkiisii alaabtiibay waxay ka heleen warqad ay ku taallo alaabtan finjaankan weelkii baa marka la su-aalay ma arkinay dheheen annaga horta hore waxay yidhaahdeen ninkii alaab ma gatay wuxuu gaday ma jira alaabtiisa ka mida mayay dheheen wuxuu sadaqeeyey ama u dad siiyey maa jira maya alaabtaas aawey marka ma arkin annaga muddo kadib baa alaabtii marka waxaa la arkay maka ayaa laga soo helay weelkii laftiisa dadkii haystay markii la weydiiyena waxay dhaheen tamiim ayaa naga gatay nimankii marka waa lasoo qabtay markaa nebigu sal lla ly slam marka qisadan buu mariyey marka xukunkan ayb oo labadii kale ayaa la dhaariyey oo ninkan marka dad u xigay markii la dhaariyey kabacdina sidii bay marka waxoodii u mutaysteen xilligii abuu muusa alashcarina qisadan oo kalea dhacday saasuu u xukumay isagana intay qiso tanoo kalea ku dhacday abuu muusa alashcari ayuu aayaddan ku dhaqmay kuna xuk xukmiyey marka saxaabadu aayaddan muxkamay u haysteen mansuuqa ma aha waana halka meel oo gaalka u dhaarga ou markhaati galo meeshaas waana waa qof muslim oo safar ku jiro geeridii ku timid dardaaran u baahday muslimna la waayey isaga ka markhaati furahay marka ayb haddii laga shakiyo sidaanaa la yeelaa marka yaa ayuha y aladiina kuwii aamanuu rumeeyow shahaadatu baynikum idinka dhexdiina markhaatigeeda idaa goortiina ugu markhaati ah xadara uu yimaado axadakum midkiin uu u yimaado almowtu geeri ay u timaado xiina goortiina ay u xiina alwasiyati dardaaranka goortiisana ay u timaado geeridu ithnaani shahaadatu thnayni waaye laba markhaatigood waaye labada oo dawaa cadlin cadli u saaxiiba kuwaasoo minkum idinka idinka mida muslimiin haddii la waayana ow amase aakharaani shahaadatu aakharayni laba kale markhaatidood waaye kuwaasoo min hayrikum idinka heyrkiin ah waa gaaladii heyrka sida loo fasiroon ku soconayna taas waaye bacdi lmufasiriin waxay leeyihiin qabiiladiina aan ahayn ayb laakiin waa laga xoog badan yahay in antum idinku haddii darabtum aada safartaan fil ardi dhulka korkiisa aad ku safartaan fa asaabatkum ay idinku dhacdo musiibatu lmowti geerida musiibadeeda ay idin asiibto geerida marka musiibaa lagu sheegay kuwaasoo taxbisuunahumaa aada xabaasaysaan waa celinaysaan min bacdi salaati salaadii ka gadaale salaadaana inay salaad casirtahay u badan tahay oo salaada casir ummadaha dhan waa waqtigaasi marka dadka ahlu kitaabka iyo waa yaqaanaan waqti aada u qiimo badan inuu yahay salaadii gadaasheedaad xabaasaysaan fa yuqsimaani way dhaaranayaan labadooda billaahi allay ku dhaaranayaan in irtabtum haddaad shakisaan meeshaa marka in irtabtum shardigan qeydun lahu mafhuum miya mase ma aha culimada qaar ka mida waxay yidhahdeen haa haddii aan laga shakisnayn waxba lama dhaarinayo haddii laga shakiyo waayo marka la dhaarinayo marka ayb qaarna waxay leeyiin maya mar kasta waa la dhaarinaa leanna abuu muusana saasuu sameeyey abuu muusa alashcari leanna nimankan gaalo waayo markhaatidooda dhaartaa lagu kaba ayb in irtabtum haddii aada shakisaan yaquulaani marka saasaa lasoo qadaraa waxay dhahayaan laa nashtari iibsan mayno bihi markhaatida ama bihi billaahi alleh hamanan ku iibsan mayno lacag walow kaana haba ahaado kan loo markhaati furaya daa qurbaa qaraabo mid u saaxiiba walaa naktumu qarin mayno shahaadat allahi ilaahay markhaatidiisa aan ognahayna ma qarinayno inaa anagu idan haddii aan qarinno la min alaahimiina kuwa damba kuwa dembaabay ayaan ka mid ahaanaynaa fa in cuhira haddii la ogaado oo la daalacdo calaa annahumaa iyaga istaxaqaa inay mutaysteen ifman dembi inay waajibsadeen haddii sidaa lagu ogaado korkooda fa aakharaani laba kale ayaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooda yay yihiin kuwaas marka min aladiina xaal ay yihiin kuwii istaxaqa waajibsaday istaxaqa ay xaqa oo waajibay al-ihmu dembigii oo waajibay calayhim ay fiihim iyaga dartood oo dembiga kuwaas kale ugu waajibay qira laba qira'a meeshan ku jirta istaxaqa iyo ustuxiqa istaxaqada xoogaa tawjiiheedu wuxuu u baahan yahay in la fahmo ustuxiqada laakiin waa qiraa'at ljumhuuri waa fududahay iyada marka istaxaqa markaan ku soconno macnuhu wuxuu noqonayaa fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa kuwii hore booskooda yaa waaye marka kuwaas min aladiina xaal ay kuwii yihiin istaxaqa ay xaqa wawajaba oo waajibay al-ihmu dembigu oo waajibay calayhim ay fiihim liajlihim iyaga dartood kuwa iyaga dartood labadii hore dembigu ugu waajibay markii khiyaanada lagu arkay dembiyaa labadii hore ku waajibay labadan hore marka dembiga maxaa u keenayna kuwee dartood oo dembiga ugu waajibay labada hore waxaan ay qariyeen ninkan dardaarmay ee ay khiyaaneen dardaarankiisa dadkii ka uu ka dhashay isaga dadkiisa dartooday u dambaabeen marka min aladiina istaxaqa kuwa dembiga lagu mutay dartood yaa waayana yaa dembiga loo mutay waa labada mus dadka kuwa muslimiinta ah waa kuwa muslimiinta sababtoo ah iyaga dartood ayay kuwan dembiga u galeen oy dembigii marka uu ugu waajibay calayhimna marka ay fiihim waaye qiraa'adaas marka saas waaye ta kale marka fiiri fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskooda min aladiina xaal ay yihiin kuwii ustuxiqa la mutaystay la mutay calayhim iyaga korkooda al-ifmu dembiga lagu mutay kuwa iyaga dartood dembiga lagu mutaystay kuwa dartood dembiga lagu mutaystay waa nimanka ninka dhintay oo ka dhashay waa dadkiisa waay ustuxiqada marka waa iska fududae dembi baa iyaga dartooda lagu mutaystay dembiga ta kale laakiin waxay u baahan tahay in la yidhaha istaxaqa bimacnaa xaqa wawajaba in laga laqbeeyo ayay noqonaynaa intaas marka war baa ku dhammaaday laba marka kuwii iyaga dembiga dartood loo mutay ama dembigu kuwa kale uu ugu waajibay dartood waa ninka dhintay dadkiisee laba ka mida soo istaagayaan ayb warkaas marka meeshaasu ku dhammaaday alowlayaani waa khabar waay mubtadaa loo soo qadaraa humaa labadaas alowlayaani kuwa ugu dhow waay ninka dhintay kuwa dad ugu dhow waay fa yuqsimaani way dhaaranayaan marka bilaahi allay ku dhaaranayaan maxay dhahayaan la shahaadatunaa annaga marqaatideenna xaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa iyaga marqaatidooda kuwii hore marqaatidooda wamactadaynaa ma xadgudbin inaa anagu idan markaa haddaan xadgudubno lamin alaalimiinaan ka mid ahaanaynaa kuwa dulmiga falay fain ucira haddii la ogaado calaa anahumaa iyaga labadan hore istaxaqaa inay waajibsadeen itman dembi fa aakharaani laba kalaa yaquumaani istaagayaan maqaamahumaa booskoodii bay istaagayaan min aladiina xaal ay kuwii ka mid yihiin istaxaqa ay xaqa wawajaba kuwa uu waajibay alimu dembigii calayhim ay fiihim iyaga dartooda uu dembigu u waajibay kuwaasina ninka dhintay ee dardaaranka qoray dadkiisa waay ustuxiqa haddii la yidhaahna la mutaystay waay al-ifmu dembigaa la mutay calayhim ay fiihim iyaga dartooda dembigii loo mutay shanigooda al owlayaani humaa labadaasina al owlayaani waa kuwa ugu dhawaanshiyaha badan ninkaa meydka ah fa yuqsimaani way dhaaranayaan bilaahi allay ku dhaaranayaan la shahaadatunaa marqaatideenna axaqu ka xaqnimo badan min shahaadatihimaa iyaga marqaatidooda wamactadaynaa ma xadgudbin annagu inaa annaga idan haddii aan xadgudubna la min alaalimiina kuwa dulmiga falaan ka mid ah saas marka alla muxuu u jideeyey hadday marka sidaan u dhaartaan waxoodii waa ku yeelanayaan kuwan kale daalika kaagaas ama xakama daalika kaagaas ayaa adnaa u dhawaanshiyo badan an ya-tuu inay la imaadaan bishahaadati markaatidii inay la imaadaan calaa wajhihaa siday ahayd ay ula imaadaan ayb ow amase yakhaafuu inay cabsadaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaaro bacda aymaanihim dhaarahooda ka bacdi waataqu llaha alla ka cabsada wasmacuu maqla wallahu alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alfaasiqiina daacadii ka tegay ka baxay marka ilaahay sidan waxau u yeelo dhaartan qoladan looga soo wareejiyo kuwan kale loogu keenay waxay tahay kuwa hore inay dhaarta adkeeyaan leanna hadday og yihiin iyaga haddii khiyaano lagu ogaado dhaartii inay kuwan kusoo wareegayso hadday og yihiin dhaarti markhaatidii si saxay u gudanayaan markaas daalika kaagaas baa adnaa ku habboon an ya-tuu inay la imaadaan bishahaadati markhaatidii inay la imaadaan calaa wajhihaa wajkeedii iyo sideedii saxda ahayd inay ula imaadaan sidaasaa ku dhow ow amase yakhaafuu inay cabsadaan an turadda in la celiyo aymaanun dhaar bacda aymaanihim dhaarahooda ka gadaale ayb haddayba ogyihiin marka dhaartooda ama markhaatidooda kadib in dhaar imaan karto waa isjirayaan waataqu llaha alla ka cabsada wasmacuu maqla wallahu alla laa yahdii ma hanuuninaya alqowma qolo alfaasiqiina daacadii ka baxay hada akhirh wallah aclam wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed